عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب القنوت قبل الركوع وبعده هذا كان باب القنوت قنوتك baabkiisii weeye qabla rukuuci rukuucda horteed la qunuudayay iyo wabacdahu rukuucda dabadeedba bal haddii la qunuudayo qunuudkii la qunuudayay qabla rukuuc iyo dabadiiba taas buu baabkeysi yahay lafdiga qunuudka horta macaani kala duwan baa lagu idlaaqayo uu kolleyna isagoo ibnulcarabi kaba soo naqliyay inuu toban macno uba yimi xaafid alciraaqi oo nadmiyo tobanka macnana ay sharaxa kuba sugan tahay laakiin macaanidaa waxaa kaba mid ah ducadan salaada dhexdeeda maxalkan dee rukuucda ama horteed ama dabadeed la ducaysanayo taas baa macaanidaa kaba mid ah waana ta baabku u baabaysan yahay abwaabtii hore sifadii salaada walow axaadiidkan qaar aynu soo marnay oo axaadiidka qaarkood aynu soo marnay ama axaadiid qunuud kuba sugnaa aynu soo marnay laakiin haddana tarjamo gaara oo u dhigtay taasi may jirin iminku halkan tarjamadii uba dhigtay ibnu rajab baa wuxuu dhaha raximahu llahu tacala kale taasi waxay tilmaamaysaa iyadu baabkii witriga lagu jiro oo baabkii witriga inuu imaamku arkayo bal witrigii in la qunuudayo bal taas in waxa weeyaan walow aanu lafdiga dee caddayn laakiin baabka uu kuba soo arooriyey ama markaa keligii haba noqdo dee waxa weeyaan ama salaado kale haba raacsanaadeen sida salaadaha kale ee halkan uu kuba soo aroorin doono walow salaadaha kale uu soo aroorinayo uun mooye wax witri oo gaar ah oo ah witriga rasuulka ilaahay inuu qunuudi jiray ama la qunuudayo aanu kuba soo aroorin laakiin baabkan uu kuba soo arooriyo ah waaba isagoo dee laga fahmayo aroorintaas inuu u arkayo isagoo uu kuba tegayo dee qunuudka witriga ima maca kayrihi aw biduuni kayrih taasba weeye laakiin axaadiidu kollay salaado farad ah ayay inooguba imanaysaa barhna waa axaadiidan soo aragnay xagga qabla rukuuc iyo bacdigeedna dee way inoo iman doontaayoo xadiisyaday kuba sugan tahay xadaثna musadadu qaala xadaثna axmed bnu zaydi can ayuba can muxamadi qaala anahu qaal muxamed ibnu siriin baa wuxuu yidhi su-ila waxaa la weydiiyey anasun anas baa la weydiiyey oo waxaa lagu yidhi aqanata nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay miyuu qunuuday fi subxi salaada subax ma qunuuday anas baa la weydiiyey qaala wuxuu yihi nacam haah uu qunuuday faqiila lahu waxaa lagu yidhi aw aqanata qabla rukuuci ma wuxuu qunuuday rukuucda horteed ee mise waa rukuucda dabadeed buu qunuuday qaala wuxuu ihi bacda rukuuci qanata uu qunuuday bacda rukuuci rukuucda dabadeed buu qunuuday yasiiran in yar yasiiran tanna inaan xagga waqtiga kaba dhigno oon idhaahno qanata bacda rukuuci zamaanan yasiiran zaman yar oo dee waa muddo bila markuu qunuudkaa caaridkaa yahay qolooyinkii quraada laayeyna rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh qunuudda habaarkii uu habaariya ay kuba sugnayd taa in laba yidhaaho iyo dee in laba yidhaaho bacda rukuuci yasiiran qunuutan yasiiran qunuudkii bal matalan sifa ugaba dhigno oo la yidhaah qunuud aan badnayn ayuu qunuudayey laakiin halkuu qunuuday rukuucda dabadeed bay ahayd xadiidku waa xadiid anas waxaanay noo soo socota haddii la yidhaha duruq kaloo xadiidka anas leeyahay bal in afarta xadiid ee uu soo arooriyey baabkuba waa xadiid keliya duruqdiia waa xadiidka anasun xadiid kale bali muu soo aroorin dee iyadaynu hore u soo marray abu hurayro salaadaha qaarkood intuu qunuudo odhanayay dee sifadan kuba soo marray salaad anigaa rasuulkii ilaahay salaadiisii idinku shabaha badan uu odhanayo taas aynoo horreyso oonu soo celin bal duruq xadiidka ama riwaayaad xadiidka anasa ayuu halkan inoogu sheegayaa bal markaa iyagaan barhkood israacinaynaa xadaanaa musadadun qaala xadaanaa cabdulwaaxidi markii hore musadadba waa sheekha bukhaari bu ah xadiidka laakiin xamaad ibnu zayd buu kaba warinaya imika waa cabdulwaaxid ibnu ziyaad qaala wuxuu ihi xadaanaa caasimun qaala sa'altu anas bna malikin can ilqunuuti caasim alaxwal ayaa yidhi anas baan weydiiyey ibna maalik markii hore maxamed ibnu siriin baa weydiiyee can ilqunuuti qunuudka ayaan weydiiyey bal qunuudka waa mashruuciyadiisiia waxa kuba tacalluqsan faqaala wuxuu ihi qad kaana alqunuutu qunuudku waa jiray macnaa waqtigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qunuutu waa jiray qultu waxaan idhi qabla rukuuci aw bacdahu ma rukuucda horteed buu ahaa mise dabadeed oo qunuudkaasi ma qabla rukuuc baa mise waa dabadii qaala wuxuu ihi qablahu waa rukuucda hortii qaala wuxuu yidhi markaa caasim baa odhanaya fa ina fulaanan hebel akhbaranii waa ii warramay canka adiga anasu iigaba warramay annaka qulta inaad tidhi bacda rukuuci rukuucda dabadeed inaad tidhi taas buu igaba warramay dee waaba suurtagal ibnu siriin inuu yahay ninkan uu sheegaya ama shaksi kaleba eh nin uu u magacaabay buu yihi hebel baa ii warramay oo adigu iiga kaa warramay oo wuxuu ii sheegay inaad tidhi rukuucda dabadeed buu qunuud ku ahaa fa qaala wuxuu ihi kadaba been buu sheegay kolli kadabana waxay idhaahaan reer xijaas bay luqadooda tahay oo n halkii akhdaa bedelkeeda ama ruuxii hadday leeyihiin uu gafayo taasi waa qalad iyo waa khada ayay cibaaradan uba isticmaalayeen oo kadaba markaa isagoon ruuxii dee lahayn anigu been igaba sheegaya hadduu taa u fahmay hadalkaygii waa qaldamay ama waa waa khada taase laba idhaaho macnaa kadibkay ku idlaaqaan wax ka acamsan wixii loo badheedhay iyo wixii ruuxa qalad ahaanba ugaba dhacay ee khada inuu isaguuba qastin dee inuu leeyahay hadduu iga naqliyey qowlkaas oo uu leeyahay weligii daa'iman bacda alqunuud bacda rukuucun buu ahaa taas been buu kuba sheegayaana waa ixtimaal bal waa kana wuxuu yihi inamaa inamaa qanata rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay uu qunuutay bacda rukuuci rukuucda dabadeed shahran bil buu qunuuday oo wuxuu leeyahay markaa rukuucda dabadeed muddadu way koobnayd oo zaman yar baabay ahayd oo waa markan yasiirantiina zamaanan yasiiran aan idhaahno waa bil ayuu rasuulka ilaahay qunuudda markaa rukuucda dabadeed qunuudayay uraahu waxaan umalayn kaana inuu ahaa bacasa mid diray qowman qowm yuqaalu lahum lagu magacaabo alquraa'u oo waa niman dee qur-aanka ayay darsi jireen aqriyi jireen xifdisnaayeen oo xufaadna way ahaayeen maalintii intay dhulkaa xaaba iyo wax ka soo guraan bay hadday doono ahla sufa kuba masruufayeen habeenkiina dadkaa qur-aanka iyo taa daraasaynayay ahaayeenoo rasuulkii ilaahay baa diray nimankaas zuhaa sabciina rajulan toddobaatan nin iyagoo qadarkood ah oo waa taqriiban waxay ahayd zuhaa macnaa waa qadra sabciina rajulan ilaa qowmin qowm buu u diray min almushrikiina mushrikiintii kaba mid ah ayuu u diray oo duuna ulaa'ika kuwaa duunkooda macnaa kuwaa iyagu markan dambe tacadiga laba yimi ee waxa weeyaan dee iyagu waxaan sameeyee laayay kuwaa duunkooda ahaabuu u diray kolley way inoo iman doontaa insha allah ama tafsiir ha noqoto ama meelaha kale kaba soo horeeya haba noqoto ama kitaabkay kuba sugan tahay nimankani waa niman qura ay ahaayeen toddobaatankaas taqriiban bay ahaayeen rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nin manaadiqda najdi mashhuur kaba ahaayo la yaqaanay oo mulaacibul asinana ku magac dheeraayoo rasuulka ilaahay u yimi oo rasuulka ilaahayna uu u bandhigay dee diintii laakiin muu aqbalin oo ma islaamin see dee fogaan muu muujin ee wuxuu yidhiba haddii aad qoom aada soo dirto dadkan asxaabtaada ah oo dadka halkaa degaya bal dacwadaada uba bandhiga way fiicnaan lahayd oo rasuulka ilaahayna dee wuxuu sheegay inuu uga baqanayo in waa gaalo reer mudar oo meesha deganayd oo reer miyigaas ah deetuu yidhi anay magantayda yihiin anay magantayda yihiin bal taas buu yidhi sibay deeta qoomkani kuba tegeen nin markaas caamir ibnu dufay la odhanaya isagana caamirunbaaba la odhanaya adeer u ahaayoo cadow ilaahay ahaa kaas baa markii dambe isagoon adeerkiina cahdigiisii eegin ayuu reerkoodiiba lamaa way diideen reer bani caamire niman reer bani dee sulaym ahaa iyo kala duwanaa kuwan dee dikrigoodu yimee cusaye iyo ricliyo dakwaan iyo kuwiibuu intuu soo urursaday baa halkii ay degeen iyo mceel ay degeen buu ugu yimo dee tuu saxaabadii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh uu laayay wax sidaasa malaa waxa baxay dee waaba ma laga yaabaa laba nin inay baxeen oo nin isagu markaa dambeeyey iyo nin camr la qabtayba ay markaa qabteen camr ibnu umayata damri oo isagu uu sheegtay intuu markuu ogaaday reer mudarna inuu yahay intuu foodiisii gooyey sida markaa ruuxay sii daynayaan ay kuba sameeyeen uu lahaaba nadar hooyaday ahayd baaba dee xorayntiisiiya waxaas uu noqonaya dadkii halkaa lagu dilay waxaa ka mid ahaa anas ibnu maalik abtidigii xaraam ibnu milxaan oo sida dee inooba timi siiradana mashhuurka kuba ah isagoo in malaa isagoo dacwadiiba gaadhsiinayo umuuro uba sharxaya nin xagga dambe kagaba yimi markaasuu warankiisii dhabarka kaga dhufto xagga horeu kaba soo tuur ayuu ka soo baxay markaas baa wuxuu yihi fustu warabbi lkacba xaraan baa odhanaya markii taasi gaadhay isagoo ilaahay ku dhaaranuu yihi waa liibaan oo ninkii baaba qariibsaday oo lahaa ninkii waaban dilaye maxaa liibaantu tao markii dambe ayaa looba sharxo oo loo sheego adugu ninkii bergii dambe waa islaamay markaa jabbaar baa la odhanaya bal taas bay ahayd haddaba qoomkaasoo meel keliya lagu wada dilay oo qadriga iyo cahdi burinta laguba dilay ayay ahayd waana qolooyinkii dee asxaabu bicri macuuna meeshay halkay ku laayeen baa taasba ahayd haddaba rasuulka ilaahay baa kuwaa diray wa kaana baynahum wa bayna rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam cahdu khaasatan dee inay wuxuu ninkaa mulaacibul asina la odhanayay ayuu rasuulka ilaahay dee isagana adigu cahdigiisay kuba jira ama isagaa yidhi ammaankaygay kuba sugan yihiin oo dee ninkana waxaa haba sameeyo ee taasuu u diro cahdi baa meeshii jiray laakiin cahdigii waa tan la buriyee dee qoomkani ay buriyeen ama camir ibnu dufeyl iyo wixii uu soo kaxaystay faqanata rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa qunuuday shahran bil yadcuu calayhim markii warkii yimi bal dee waxyigaa u yimi rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh intaan warkii kale ee dee dhulkuba aanu iman markaasuu rasuulka ilaahay qoomkan ayuu isagoo habaaraya ayuu bil qunuuday markii dambena dee waxa weeyaan uu joojiyey taas weeye markaa anas wuxuu leeyahay bacda rukuuc intaasay ahayd hadalkiisa in dee kalena kol hadduu isagii markaa hore waa kan yidhi in qablahu buu leeyahay bal qablahu haddaba dee ma taas daa'im buu ulaba yimi mise way koobnayd waaba kalaam kale laakiin wuxuu diidayaa bacda rukuucun muddo dheer inuu qunuuday marka haddii ciddan warka kaba soo naqlisee isninkanoo uba sheegtay ay u jeedaan bacda rukuuc buu weligii qunuudi jiray waatan uu beeninayo uu inkirayo bal xadiidkan saddexaad baan ku daraynaa ama dariiqan saddexaad أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمية عن أبي مجلس عن أنس تيمي وسليمان بن الضرخان تيمي إن بدنا أنا سحبك بورية ما أنت نوا كان واسطة أيود حيصة أو دائما كان لكن وددك إن بدن لبا كل ما أحاديث بدنا واسطة الآن كجبورية سليمان وتيمي أبي مجلس كان لاحق بن حميد بالعيلة لبدو دبا تابعين تنبي كان بدين تيمية أبو مجلسه can anasin qaala anahu qaal qanata uu qunuuday annabiyu sala allahu calayh wasalam shahran bil yadcuu calaa riclin wadakwaana ricli reerkaa la yidhaaho iyo dakwaan reerkaa la yidhaaho qabaa'il reer bani sulayma iyo qolo kaloo cusayo la odhanayay kuwaas baa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh habaarayayba waa markay quraadaa laayeen taasoo waa qunuuday bal in xadiidka kolley abwaabtii witrigan kuma jirnaa dee halkan qunuudkana witri uu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qunuuday iyo witri halkan inoogumaba sugna walow abwaabtii uu kuba soo arooriyey oo arrinku ugu soo arooriyen saa ibnu rajab aan kaba soo naqliyo waaba isagoo malaa ikhtiyaarkiisu yahay witrigana laba qunuutayo dee salaado kaleba ha laba raaciyo kolleyna way kala dunaanayaan xagga qunuudka witrigana kolley xadiid baa yimi anas mayn xasan ibnu cali xadiidkii ahaa oo uu markaas isagu yidhi baa rasuulka ilaahi baa salawaatullaahi wasalaamu caleyh baray duco aan qunuudka witriga kuba qunuudo waa ducadan dee aan qunuudka kaleba ay ama kala duwan u isticmaaleen allahuma hadinii fii man hadayta taasba weeye oo bal xagga qunuudka xadiidkaa xasan baa jira axaadiidan anas ee imaka halkana inooguma iman arrinta kale jirtaana waa halkan uu leeyahay rukuucda dabadii wax yarunbuu qunuuday ee laakiin uu hortii sheegayo ninka warinaya waa caasim anas kaba wariyey bahaqi oo kale sunantiisa weyn wuxuu kuba yidhaahaa ruwaadda warisay anas kaba warisay inuu bacda rukuuc ahaa ayaa kana xifdi badan kana shuhrowsan camalkii khulafadii raashidiinta aydna qunuudyadii laynoo soo naqliyey dee waa laga soo wada naqliyey dee cumar yaba riwaayaadku ha u badnaadeene waxay u badnaayeenba bacda rukuucoo kaasay kuba socdeenoo bal xadiidkan ha inooguma timaado dariiqa caasim ha inooguma timaadee taaba weeye waxaa kaloo xaafid ibnu xajar talkhiiskiisa kuba soo naqliyaa dee ibnu rajab iyana way soo naqliyaan atran bay kaba soo naqliyaan inuu axmed weydiiyey cid aan caasim ahayn oo le qunuudku waa qabla rukuuc ma jirtaa axmed wuxuu isaga jawaabtiisu ahayd maya ama taama ogio wuxuu sheegay markay noqoto hishaam dastawaaye can qataada markay noqoto xandala oo isaguna anas kaba warinayay taymi oo isaguna anas kaba warinayay qolooyinkii kale xadiidka wariye anas kaba wariyey dhammaantood iyaga bacda rukuuc bay ahayde caasim bay qabla rukuuc si wuxuu la gooni noqday waata uu kaba cabiray walaa inoo dambaysa insha allahu tacaala kitaabkana meelo dhexe ay kuba sugan tahay cabdulcasiis ibnu suhayb oo anas kaba warinayo qabla rukuucna ka warinayo fardi aanu ahayn laakiin ruwaadda intoodii badnayd tay kuba yimaadeen dee waxaaba ah axmedna uu leeyaba isagaa la gooni noqday hadalkaa bayhaqino sunantiisa weynbuu kuba sugan yahaye in riwaayaadku ay u badan yihiin anas xataa riwaayaadkiisani walow axaadiida anas ee xagga qunuudka ku tacalluqsan kolkol durug kala duwanna intay kuba timi nooc yar idiraab ama ikhtilaafna kuba suganya sida axaadiidii sabisanka oo kale ay taasi jirto haddana dee waa wax la kala raajax yeelaye laakiin jaanibka badani taasba weeye waxaa kaloo iyadana bal maalan ibnulmundiri oo ay anas dariiqiisa kuba wariyeen asxaabtii rasuulka haddaan eegno salawaatullaahi wasalaamu caleyh salaada subax kuwa qabla rukuuc qunuudi jirayna way jireen kuwa bacda rukuuc qunuudi jirayna way jireen in anas naftiisa iyo weliba dariiqaa xumayd baa maxamed ibnu nasri kaba wariyey ciddii ugu horeysay qabla rukuuc daa'im ka dhigtay waayo waxa waa jiraan wax ka horeeye waa la heliya laakiin joogto qabla rukuucun u qunuudi jirtay inay ahaydba cuhmaan ibnu cafaano arrintiisna ahayd dadku si ay ragcadda u soo gaadhaan oo hadduu bacda rukuuc ka dhigo dee uu intaas waxaa laga yaaba dadkii waqtigaa soo gaadhay ragcaddii way dhaafaysaay si ay ragcadda hadduu qabla rukuuc ka dhigay waana qiraada marka la dhammeeyo laba imanaysid maalkiyada ay laba yimaadaan in waxa weeye uu taa isagu kaba dhigay si ay dadku subaxdii oo kale iyo ay waxa weeye ay u la yimaadaan markaa oo bacda alfaraq min alqira'a uu kaba dhigay qabla rukuuc oo kale balxaafid ibnu xajarna kolley khulaasada kalaamkiisa halkani waxa weeye anas ibnu malik markaan eegno qunuudku laba ayaabuu noqonayaa isaga laga wada wariyey qunuud lilxaaja waaba kan markaas ah ama dee ducadan iyo habaarkan haba noqoto ama iyadoo dad loo ducaynayo haba noqoto waxa weeye oo dee baabka kan ka dambeeya bay inooguba imanaysaa adigu wax keenay marka xaajo loo qunuwa ducadan ay dhahaan dee nawaasisha oo kale markay naasila timaado markay taa tahay qunuudka la qunuudayo anas ibnu maalik marka riwaayaadka la eego waa sida xadiidkan imaka aan haynoo kale bacda rukuuc oo halkaa khilaaf ma jiro bacda rukuuc buu isaga axaadiidiisu ay tahay khilaafna halkaa isaga ma jiro kole day qunuudku lilxaajaye caarid yahay nawaasil uu yahay in waxa weeya inuu bacda alqunuud yahay bacda rukuuc yahay laakiin marka aanu uu ligayri lxaaja ahayn bal dee khilaaf weyne waa jiraayo qunuud raatib oon xaajo ahayni ma jira mise ma jiro rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayha subax iyo maqrib iyo salaado kaleba qunuud xadiidna waa inoo dambeeya laakiin kaasi macaaridu buu ahaa mise subax oo kale mid laasima oo raatib buu iska ahaa aan xaajo ku xidhnayn bal waa kalaam kale iyo khilaaf kale ee markay qunuudku aanu ligayri lxaaja yahay anas waxa ka sugan buu leeyahay inuu qabla rukuuc yahay saxaabada laakiin camalkeedu waa iskhilaafso qabla rukuuc iyo bacda rukuuc saa ibnulmundir iyo ay saxaabada kaba wariyeen waliba dariiqa anas waxaana xaafid leeyahay waxa daahirkii waxa wey annahu min alikhtilaaf almubaax haddii qabla rukuuc laga dhigo iyo baadi bacda rukuuc laga dhigo waa min alikhtilaaf almubaax oo dhibaata ma jirto wax laysu qabsada maaha wax taasa waayo in duruq sugan baan labadii xaalaba kuba helaynaa walow anas marka la eego se axmedi ay leeyihiin riwaayaadka caasim mooyaane cabdilcasiisna kolley kitaabku abu kuba sugan yahay laakiin ruwaadda intoodii badnayd iyagu bacda rukuucdaas ay sooba naqliyeen taasi bal waa xagga marka la eega maxalkiisa ma qabla rukuuca mise bacda rukuuc haddii qabla rukuuc laga dhiga ruux markuu qiraada dhameeyo qiraadiisii dhameeyo nawatrgii baaba xataa isagana ay tiimanaysaa qabla rukuuciyo bacda rukuuce marka qiraadii uu dhameeyo ayaa dee ay noqonaysaa in waxa weyaan qunuudkii bal taas inuu laba yimaado hadhowna rukuucdii baa ka dambaynaysa bacda rukuucna dee waatanaan garanayna madhabka shaaficina mashhuurka kuba ah oo iyada bacda rukuuc sida loola imanayo ruuxna waa arrin kaleo uu khaasatan xaafid ibnu xajar oo kale xagga jahriga axaadiidan ay qunuudka caaridkii ku yimi ama naasilada kan bisha uu qunuudiyo taasoo kale dee waa sifatu salaadna aan wax kuba soo marnay halkanna ay noog bal markaa iyadana jirta waxa meeshii jiray uu la jahrayayo waatan waxyaalihii uu odhanayo saxaabadu ay soo naqliyeen ama habaar cid uu habaariyo ha noqoto ama dad mustadcafiin uu ducaynaya ha noqoto kaas iyada waa jahri oo taas laakiin marka aan kaa aan la eegayna bal qanuud raatiba meeshii haddii dee la sugo oo qunuud raatiba oo kale kaa xataa madhabka shaafici laba wej baa jira in adkaartan kaleu laba midyo la siraysanayo hoos baa loo dhigaya oo saro looma qaadayo iyo waa lala jahrayaa labadaba madhabka way jiraane ee bal maalan kaa kale waaba taasoo khilaafkaasaa jiro dee ay ma kala duwan ama ay leeyina waa la siraysanayaa ama ruuxu hadduu keligii tukanayo iyada hadduu kaasna qunuudayo bal arrinkiisu wuxuu noqonayaa israarunbuu noqonayaa laakiin waa imaamkii ma la jahrayaa mise maaha kii caaridka ahaa wuu la jahrayaa kan kale se khilaaf baa jira labada xaalo waa la jahrayaa iyo iyo may hoos buu dhigaya si adkaartan kaleba uu hoos uguba dhigayay labaduba way jiraan weli hadal baa inoo yar dambeeya ee xadiidka kalean gaadhayna xadaثna msdd qala xadaثna ismaaciilu qala xadaثna khaalid can abi qilaabata can anasin waxaan niri waa xadiid anasun duruqdii weeye baabka wax kalaba kuma hayno musadedna imika saddex duruqdan ka mida ayuu inooguba sugan yahay saddex sheekhna waa kala leeyaho imika waa ismaaciil ibnu culaya marna waxaan arkaynaa cabdulwaaxid markii ka horreyna xamaad ibnu sayide intaba musaded ayuu dariiqiisa bukhaari saddex dariiq ku wariya dariiqunba axmed ibnu yuunus oo axmed ibnu cabdillaahi ibnu yuunusa aan aragnay markaa wuxuu yihi khaalidkuna waa khaalid alxadaa can abi qilaabata can anasin qaala anahu qaal kaana alqunuutu qunuudku wuxuu ahaa fi lmaqribi salaada maqrib iyo walfajri salaada subax salaada maqrib iyo salaada subax ayaa qunuudka uu ahaa oo macnaha rasuulka ilaahay cahdigiisii buu kaba waramaya salaada subax qunuud baa jiray salaada maqribna qunuud uu jirayba taasba weeye imika bukhaari waatan oo witrigiiyo waxyaalaha ayuu halkan kuba soo arooriyey waxaana ay barhkood yidhaahaan dee inay wax witri oo kaba muuqdaa ma jirtee arrin kalea jirto istinaas ugu soo qaatayoo maqrib maqribku markuu dee salaadii maalinta witrigeediiyo sidii xadiidba ku yimi witru salaati nahaar uu noqonayo dee khaatimadeedii oo kale halkaa salaadaa dee iyada rakacaadkeedu saddexdayee witrigii maalin de markaa salaadahanba noqonaysa ama salaadihii maalinta haddii dee qunuud jiray witrigii kalena inuu qunuud jirayo weeye laakiin dee xadiidka asxaaba sunan ay wariyeen xadiid anas ahaa xadiid xasan ahaa ehi rasuulka ilaahay baa duca i baray aan qunuudka witriga walow barhkood ay riwaayaadka qaarkood aan lafti qunuudba kuba sugnayn rasuulka ilahi baa duca i baray iyadna ay kuba timi bal kaas baa kolley xujadu ay tahay dee khilaafka ahlucilmiga ee markaasaa ma sanadii oo dhan baa la wada qunuudayaa ma in waxa weeyaan rabadaan baa la wada qunuudayaa ma shan iyo tobanka dambe rabadaan baa laqon intaba ahaar baa ku soo aroortay wax bal maalan taasi waayo ayo wax sariix ma jiraan xaggan shan iyo tobanka dambe dee shaaficiyadii ay kuba tagaanna ubay ibnu kacabyo waa sidii uu yeelayeyba oo isagu taa kuba qunuudayay si abu daawud iyo kuba sugan taasuu kuba qunuudayo marka umuurahaasna wax ishkaali ma jiro waa iska ikhtilaafka mubaaxa baan leenahay haddii laga tagana oon qunuud laba iman qunuudkaa witriga aanu qunuudinna iyadana dee mala cidi way kuba tagto anigu waxaan leeyahay umuurahaasoo dhami waa umuuro sahlan waana ikhtilaaf mubaaxa dee xadiidkaas mooyaane ficil rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi laimaatin kale uu laba yimina maba hayno oo qunuud halkaa uu qunuudayna maba hayno xadiidkan baalmagtaas bal intan kusoo yar dhammaynaya waxa weeye ay tahay dee qunuudkan subax oo kale khilaaf baa jira bayna ahlilcilmi san ognahay maalikiyad iyo shaaficiyaduna kolley qunuudkaa way kuba tagaan sunno raatiba ayay uba arkaan kow meeshana axaadiid baa timi imaka kan waatan aan hayno axaadiiso kaleo dee subax in la qunuudayay waaba timi cumar bn alkhadaab oo kale waxyaala inooga suganay inuu qunuud subaxa qunuudayay axaadiidtee ka tegitaankaa iyo la imaatinkaa lagaba tegayna meeshuu way jirtaaye bal markii waxaa jira xadiid kolley axmed iyo ay wariyeen oo anas xadiidkiisa oo abu jacfar iraasi ciise bnu maahan in la yidhaah sanadkiisa kuba sugan yahay laakiin waa xadiid anas oo arrintu ahayd rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi waxa weeyaan dee waana qolooyinka sugayaatay kuba xambaarayaane qunuudka subaxa iyada kamuu tegina waa daa'ima macnuu waxa weeye wixii uu kaba tegey ee axaadiid kuba yimi oo rasuulka ilahi inuu kaba tegey waxay kuba xambaareen habaarkii qowm la habaarayey ama ducadii taas waxa laga tegay inay tahay waana sida shaafici iyo cabdiraxmaan ibnu mahdiya aima ay kuba xambaareen xadiidka laakiin ka subaxee iska raatibka ah inaanu kaa kaba tegin bal xadiidkaasba weeye waana xadiidka malaa meesha asalka u ah kole xadiidkana ninka abu jacfar ibnu maahan abu jacfar araazi ciise bnu maahan ayaa la ydhaah baa kuba sugan sanadkiisa waana nin mukhtalafu fiiya marka la eego aimo kala duwan oo tawhiiqisay oo waa tidhi waasiqa waa jira kuwo iyagu xagga xifdigiisa maaha been iyo waxaa lagu tuhmaya laakiin xifdigiisa daraaddeed iyagu u daciifiyana way jiraano waa nin markaa mukhtalafu fiihiya dee ay markaa qolooyinkii haddaba ikhtilaafka xagga marka la eega shanigiisa laysku khilaafsan yahay sida ruwaad badanoo xataa barhkood kitaabkeena ay nooguba sugan yihiin aimadu ay iskuba khilaafeen arrinkoodu waxa weeye masaa-ishan tawhiiqa dadka ama rijaasha iyo ruwaadda la tawhiiqinayo iyo tadciifka iyo tasxiixa axaadiida iyo tadciifkiisu waa masaa'il ijtihaadiya sida masaa-ishan fiqiga oo kale ijtihaadka aimadu way ku kala duwan yihiin dee qawaacid kala duwanna waaba iskaba yeelan karaanoo markaa masaa-ishu waasa waa iskhilaafkan ay iskuba khilaafeen tawhiiqa rijaal iyo tacdiilkoodu ama ay isku khilaafsan yihiin tasiixa axaadiid iyo tadciifkeeda xadiid cidi saxiix yeesho cidnoo daciifisay baa jirtee waa mas'ale ijtihaadiya markaa taasba weeye oo arrinku khilaafku taasba weeye oo arrinta ay tahay inaan ogaano marka qolooyinkii ninkan tawhiiqiyey xadiidkiisa way saxiix yeeleen saa dee bayhaqi iyo daaraquni iyo xaakim iyo bal dee tuxfat lmuxtaaj sheekha le waa ibnu mulaqan ibnu salaax buu kaba soo naqliya aimo kala duwanaya inay tasxiixiyeen iyo nawowi iyo xadiidkiisii way tasxiixiyaan iyo kuwa ka horeeyeyba marka qolooyinkii bal maalan ninkan tawhiiqiyey xadiidkii tii tasxiixiyey agtooda dee sunno raatiba ayuu yahay qunuudkaa subaxii la qunuudayo aimo kala duwanna way daciifiyeen ninkan xagga xifdigiisay u daciifiyeen kuwi isaga daciifiye muxuu noqonayaa xadiidkiisiina waa la daciifiyo rag kala duwan baa xadiidkiisii daciifiyey ciddii xadiidkiisa daciifisayna markaa maxay noqonaysaa dee sunno raatibo ah oo ama qunuuda may sugin ee wuxuunbay sugeen qunuudkii nawaasisha qunuudka nawaasisha ayay sugeen ee may sugin markaa kan kaloo dee xadiidkii baaba daciifa iyada qunuudka nawaasishu inuu sugan yahay malaa dee xanafiyadunbaa khilaafkoodu yahay oo kaba dhigay rasuulka ilaahi markii dambe uu kaba tegay inuu mansuuq yaho la nasakhay oon lalaba imanayna laakiin maha mar ay sanado ay ka dambeysay markaa hore uu qolooyinkan habaarayay ba waa duceeyey xadiidkiisuna kitaabka waa inooguba sugan yahayoo markaa wax mansuuqa maaha ibn lqayim raximah llahu tacaala koley markaa waa kitaabkiisa saadulmacaad hadal fiican uu leeyahay oo bal maalan isagoo walow masalada tasxiix axaadiid iyo tadciifka iyo inay masale ijtihaaye tahay kolley sheekhiisa ibnu taymiyaba kitaabkiisan rafculmalaam uu si fiican ugaba hadlo uu taaba dhigo laakiin markuu soo dhigay ayaa wuxuu idhaahaba arrinkan buu kaba dhigaa min alikhtilaafi almubaax oo ruuxii dee laba yimina laguma canaananayo faacilkiisa sameeyeyna bidca ma noqonayo way jirtaayo bacda asxaabi sunan sida daariq oo kaleo muxdad kaba dhigay ama dawaamka ha laba idhaaha ma taas oo kale laakiin dee waatanoo maaha in qowlkiisu inuu yahay ka keliya meesha jire waa hadalkiisii faacilkiisa sameeyeyna nin mubtadica ma noqonaysa kii ka tegayna nin sunno khilaafay maaha nin sunno khilaafay maaha isagana nin la yidhaaho dee waa isaguna ka tegiisa maa ou dee bidca uu kalaba yimi taas maaho waa arrinkaa min alikhtilaaf ilmubaax taas ee bal waxaan leenahay qunuudkaa subax oo kale hadduu raatib yahay arrinkiisu taa weeye xadiidkaasaa jira arrinkuna waa sababtaas marka saa uu yidhaahana waa min alikhtilaaf ilmubaaxo kii la yimi ee isagu sameeyey ina bidca lamuu iman ina bidca lamuu iman lagumana canaananayo kii ka tegayna dee waa taa jaanib kala jiro isaguna wax bidca lamu iman ka tegiisina laguma canaananayo bal taas baa adigu khulaasada kolley kalaamkaygu uu noqonayaa hadal dheeroo uu leeyahay dee ibnuljariir iyo ku jamciyey riwaayaadkan kala duwan ee saxaabaha noqoto axaadiid haba noqoto uu kaba dhigay rasuulka ilaahay marna waa la yimi marna waa ka tegey saxaabadiisuna saasay ahayd marna way la yimaadeen marna way kaba tegeen kan yidhi waa ka tegeyna dee waqtigaasunbuu arkay kan yidhi waa la yimi oo markaa arrinkuuse ma gaadhsiisna in xad la yidhaaho kol haddii ka tegiisna uu bannaan yahay laimaatankiisna la bannaanyahay xad la yidhaaho waa sunno raatibo ahoo haddii laga tego sujuud sahwi baa lala imanaya sida madhabku yahay kolley ma gaadhsan madhabka shaafici siduu yahay haddii dee laga tago sujuud sahwi baa lala imanaya iyada heerkaa ma gaadhsiisna waa shayga dee lagana tegi karaa lalana iman karo bidco laguma tiirinayo dee waa shaygaa jaa-iska baan leenahayoo marka in la yidhaaho dee waa waa sunnayo sida atixiyaadkii oo kale uu la mid yahay oo haddii laga tago sujuud sahwi baa la iman waa qowlkii madhabka taas laakiin ogow madhabku lama gooni noqon haddaan eegno hortoodba rag salafkii kaba mida waa cabdiraxmaan ibnu abi leyle iyo rag leh oo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintiia ayaa qunuudi jiray bal barhkoodna iyadoo su-aal la weydiiyo layidhi hebel baa qunuudkii kaba tegayoo waa sujuuday isagaa toosan buu ama cibaarad saasay kaba cabireen oo maha waxa dee layidhaha madhabkaa bilaabee taabiciintii haddaan eegno saxaabadii haddaan eegno atbaacu taabiciintii qol qowlkoodu ha bal lahaa waa la sujuudaya ayaa jira ee wix maalan leenahay heerkaasi ma gaadhsanay laakiin kolley masaa-isha bal in qowl uun lala boodo uun oo gees lagu dhago maahe bal ijtihaadaadkii way badayne hala hubsado un wixii jira xaggan iyo xaggaaba wixii jira halaba hubsado oo markaas bal waa intaa kalaamkaygii aan kusoo koobay wallah ay bismi illahi raxmaan iraxiim kitaab listisqaab wuxuu baabaysan doonta waqtiganna waa ta mandiqada oo dhan dhib badani ay jirto abaar badani ay jirto ilahay waxaan ka baryay inaan roob deg dega inuu dadka guud ahaanba oo caam ah ilaahay uu shubo taasaan ilaahay weydiisanaynaaye bal istisqihii iyo roob dalabkii ayuu kitaabkiisii yahay baabulistisqaai wa khuruuji nabiyi sala allahu caleyh wasalam fi listisqaa wuxuu baabaysan yahay waa roob dalabkii alistisqaana dee xagga sharciga waa weydiisigan ilaahay la weydiisanaya markaa abaari ay dhacdo inuu dadka uu soo waraabiyo taasba weeye lafdiga alistisqaana siintiiyo taaduba dalab bay faa'iideynaysaayo oo ruuxii oo waraab dalba naftiisa ha u dalba ama cid kale ha u dalba luqadiina noqonaya dalabkii suqyo la dalbayay ima linafsihi aw ligayrih ee laakiin wataa dalabkaa ilaahay lagaba dalbayo marka abaari dhacdo san oo kale in ilaahay subxaana wa tacaala dadka soo waraabiyo ama ha noqoto salaad gaaroo la tukado ama khudbad jumcaha laguma daro ama dee waqti kaleba taas buu baabkeedii ama kitaabkeedii baabulistisqaai wa khuruuji nabiyi sala allahu caleyh wasalam fi listisqaa wuxuu baabaysan yahay taasi waa kitaabkii guudo abwaab kala duwan buu kulansanaya abwaab waxooga ayuu kulansan doonaa markaa badhna ay casharka caaw inoogu sugantahay badhna ay inoo dambayn doonta haddii alaydha ee bal istisqihii iyo rasuulka ilaahay inuu baxay isagoo roob dalab iyo roob doonba taas ah salaad roob dooneedna tukanaya inuu bannaan u baxay iyo halkii musallihii ciidda uba baxay taas ayuu baabkeedii yahay xdثna أbو نعيم qال xdثna سفyان عن cبد الله بن أbي بكر عن عباd بن تميم عن عمه qال أنه qال أbو نعيم فضل بن دukayn koley سفyاanka uu iطلاqa waa سفyان الthوري walow imakaba uu xadiidka maruu soo celiyo سفyاanka inoogu sugan سفyاan بن cuyeyne noqonayo labadii سفyaanba markaa xadiidka way wada warinayaan cabdillaahi bnu abi bakrinna way ka wada warinayaan cabdillaahi bnu abi bakrin iyo cabaad ibnu tamiim iyo adeerkii iyo guud ahaanna dee weyse iyo meelo kaleba waan kuma soo maray salaad iyo waynu kuma soo maray camigeena cabaad ibnu tamiim ayaa adeerkii ka warinaya adeerkiina waa saxaabigii xadiidka weysada iyo salaad iyo cabdillahi bnu zayd ibnu caasim kaasba weeye haddaba cabdillaahi bnu abi bakrin oo isba nin ansaar ah oo qaadino madiino kaba noqdo siqaara taabiciina ayaa cabaad ibnu tamiim buu xadiidka ka warinaya waxaana jirtay isagoo dee markaa uu kaba warinaya aabihii oo abubakrin ayuu u waramayay ayuu cabaad uba waramayey aabihiina waa wariyey oo cabaad markaa waa ka wariyay laakiin isna waa la jooga qaala wuxuu yidhi adeerkaa odhanaya cabdullaahi bni zayd kharaja nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa baxay yastasqii xaal uu waraab dalbayo waqti abaari dhacday roobkii waqtigiisii uu kaba dib dhacay ayuu baxay wuxuu baxay waa almusalla halkaasuu baxay isagoo ilaahay subxaana wa tacaala weydiisanaya asuqya waxawala waanu bedelay wareejiyey ridaahu goysiyo maradii uu huwanaa ayuu xaggii midig buu xaggii bidix u wareejiyey xaggii bidixna xaggii midig buu u wareejiyey waa waqtigii xadiidku waa kooban yahay isagoo intaa ka dheer buu inoo soo socdaa bal baab kale ayuu uba dhigan doonaa imaka taxwiilka go-a baab buu u dhigan haddana kayfiyada ayuu baab uba dhigan doonaaye bal markii uu ducaynayey ee uu qiblada u jeestay ayuu go-iisiina wareejiyey oo dhinacii midig ayuu dhinacii bidix u wareejiyey dhinacii bidixna dhinacii midig buu wareejiyey markaa tarjamada markuu inoo keenu tarjamo gaara u dhigto ayaad xikmadiiyo taas eegi doonaa imaka maxay tahay waa bixidii rasuulka ilaahay baxay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waa baxay masjidkii kumuu tukan banaankiibuu uba baxay kolley fuqahaa ul amsaar rasuul sheekh soo naqlinayo in salaad la tukada ay jidaysan tahay salaaduna laba ragcadood ay tahay waa waxay isku waafaqsan yihiin khilaaf yaroo kooban baa abuu xaniife lagaba soo naqliyaa si wuxuu duca un kaba dhigo bal taasba weeye in way in loo baxayo in aan dee meelahaas musallihii ama banaanadii loo baxana istixbaabkeeda kolley culimmadu waa waxay ijmaac ahaan saa ibnu cabdilbariya soo naqliyeen taas waana umuuro inoo soo socdo dee abwaabtii unbaa bilow ah imaka intanunbu inoo dhigtay taxwiilka go-una waa inoo dambeeya laba baaboo dambe ayaabu dee wuxuu carad ugu yimi mooye tarjam ahaan uguba iman doonaa baabu ducaai nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ducadiisii ayuu baabkeedii yahay baabu bayaani ducaai nabiyi sala allahu calayh wasalam ee uu yidhi waa habaarkiisii ijcalhaa calayhim siniina ka sinii yuusufa lafdiga xadiidka inooguba iman waa quraysh iyo reer mudar markii ay dee diideen xaqii iyo islaamkii cadaawo badanna ay muujisteen baa rasuulka ilaahay si tani ay u jilciso ayuu habaaray oo ku habaaray ilaahay abaar inuu kuba rido haddaba bal qowlkiisii taas ahaa ayuu baabkiisii yahay xadiidku waa inoo iman doonaa waaba kan markaasaan yar eegi doonaa xagga tarjamada iyo xadiidkan waxaa loo soo geliyay abwaabulistisqa ina imaka waa baabkii istisqa maaha waa habaar qoom la habaarayo laakiin lagu habaarayo abaar iyo in ilaahay subxaana watacaala dee uu ku rida abaar iyo abaar adag oo dee weliba raagta taa uu kuba rida si ay u jilcaan istisqa markaa kuma sugnee bal marka dambe aan yar eegi doonaa horta xadiidkaan laqbaynaynaa xadaثna qtaybة qal xadaثna mغيرة بن cabdالرحمن عan أbي الزinاad عan الأcrج عan أbي هurayrata mugiirat bnu cabdiraxmaan waa nin atbaacu raggii ugu waaweynaayo oo alxizaami nin kaleo maqsuumi la yidhaha kitaabka ku suganna waa jira kani waa alxizaami siduu shaarixuba leeyahay wuxuu yihi abu hurayra ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu idaa rafaca markuu kor yeelo ra-sahu madaxiisa min aragcati alaakhirati ragcadda dambe waa qunuudku halku gelayo waa ragcadda dee hadday subax tahayna waa ragcadda dambe uun haddii salaad kale la qunuudayana waa ragcadda ugu dambaysa uun qunuudku ka caaridkaah ama ka raatibka haddii dee marka la sugo ee ay noqoto haddii aan sugno subaxii uu yahay isagu ragcadda dambe waa rukuucdeeda weeye markuu kasoo tooso waa bacda rukuuc eega xadiidka waana taa axmed markaa aan soo naqlinaan lahayn caasim buu ayuu wuxuu sii raaciyay hadalkaas hadalkiisa hore uu rag dhowra intuu tiriyey oo sulaymaan utaymi iyo qataade iyo xandalo iyo rag ay kaba mid yihiin uu tiriyey uu leeya anas bay kaba wariyeen oo bacda rukuuc bay wariyeen ayuu yihi abu hurayre iyo xadiidkan buu sheegaya iyo khufaaf ibnu yima iyana xadiidkoodii waxaa ku yimi bacda rukuuc baa kuba yimi oo macnaha waxa badan waa bacda rukuuc qabla rukuuc ma badnaa wala aan leenahay labadii xaalaba dee waa iska sugan yihiin haddaba yaquul wuxuu odhanayay allahuma anji cayaasha bna abi rabiicata allahuma anji salamata bna hishaamin allahuma anji lwaliida bna lwaliidi saddexda ninbu iyo allahuma anji lmustadcafiina min almuminiin waa tacbiiminaya haddana kuwanba mustadcafiintii bay ka mid ahayn ilaahay ou badbaadi cayaasha bna abi rabiicata iyo salamata bnu hishaam iyo waliid ibnu lwaliid waa saddexnoo isku qoys keliya ahaa weeye waana xidhnaayeenoo makay kuba xidhnaayeenoo intay islaameen baa dadkoodu ay dhibayeen xidheenna si aanay taas cayaash ibnu rabiicata ibnu abi rabiicata ibnu lmugiira iyo salamat ibnu hishaam ibn lmugiira iyo weliid ibn lwaliid ibn lmugiira weeye marka weliidkani waa khaalid ibnulwaliid walaalkii oo ka hor islaamay markii dambena ilaahay soo nabadgeliyo cumrat lqada xataa rasuulka ilaahay waa la socdayba cayaash ibn abi rabiicana waa abujahl ayay xagga hooyo walaalo ka ahaayeen hore uu soo hijrooday markii weliba waxaan filayaa rasuulka ilaahi sooma hijrood ee abujahl iyabaa ka daba yimi oo yidhi hooyadaa way diiday cunto iyo waxyaalo oo adugu way khiyaameeyeenoo isaguna hooyadiibuu u yar dabcay xataa cumar iyo way maraa la taliyeenbe laakiin ula noqda markay dee ay celiyeen ay gacantii ku dhigeenba way isu jabiyeen oo waa xidhnaa isaguna cayaash ibnu abi rabci xagga hooye ka walaalahayn laakiin xagga kale dee labadooda aba walaala salamat ibnu hishaamna waa abujahl walaalkiiba weeye waayo waa in hishaam bn lmuqiira waa reer muqiiro saddexduba saddexdooduba dee waa si gaaraa loo dhibayay mustadcafiintii guud ahaana rasuulka ilaahi waa u duceeyey taasi ducayhayd maxaa kaloo uu rasuulku yidhi allahuma shdud wad'ataka calaa mudar ilaah wad'adaada waa joogsigaaga iyo dee ciqaabtaada iyo shidadaada ku adkee reer mudar allahuma ajcalha waa wad'ada ama muddadeedaa weeyeen iyo ciqaabtaas waxaad ka dhigtaa damiirka ijcalhada wadada alwada amase muddadaa dee ciqaabtaas iyo shidadaadii socoto ayay markaa u laamayaane siniina sanado waa abaaro ka sinii yuusufa nebi yuusuf waqtigiisii sanadihii deelacay qur-aanka inooguba sugnaa isaguna uu fasiray markii hore ru'yadii la arkay markii dambena uu isagu umuurtii dadka iyo u qumayeyba dee raashinkii la beeree badnaaye dadka loo qaybinayay lagaba iibinayay wixii yimaadana isagu gacanta kuba hayay taasba weeyo sanado iyo abaaro kuwii abaarihii waqtigii yuusuf oo kalea ilaahu taa kuba sallid buu yidhi waa ana nebiya waa xadiid kale oo dee laakiin dee sanadkan uun leh kollay meelo kalena uu kitaabka kagaba soo celinayo manaaqib iyo wa ana nebiya sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu ihi khifaaru reer khifaar hafara allahu laha allaha u dembi dhaafo macnaa magacoodiibuu wax magacoodiibuu ka soo jeexday shay duco ah magacoodina u munaasiba bal markaasuu ihi reer khifaar waayo islaamkay u degdegeen iyagoo kaasoo horey way islaameen waana maka iyo madiine dhexdoodii degayeen waana abudar ilkhifaar iyo reerkoodii waa aslamu reer aslamna salamaha allah allaha la heshiiyo oo macnaa allaha badbaadiyo uun iyadana magacii aslam buu magac kaleo macnaa rasuulka ilaahay sulxi bay la galeen heshiis bay laba galeen taasoo kaleo iyaguna markaa magacoodiibuu iyagana wax dee bal maalan duco ah oo taas ah inay rasuulka ilaahay bay dee adugu cahdi iyo laba galeenoo dhib iyaga xaggoodii kaba imanaysay may jirin meeshoodina way iskaba deganaayeen ilaa intii dambe markii dambe way wada islaameenbe bal taas buu u duceeyey bal haddaba maxalushaahidku waxa weeye maka halkan maya xadiidkan baan u jeednaa habaar baaba meeshii kuma sugan suqya iyo roob la dalba kuma sugna baabkuna wuxuu kitaabulistisqaana baabka maaha laakiin kitaabulistisqa walow baabka dee tarjamada udhigto tarjamadu daahir ay tahay laakiin kitaabulistisqa waxa looguma soo arooriyo waxay leeyihiinna dee saa ay u jidaysan tahay adducaau bilistisqa lilmuminiin indee muminiintii marka ay abaaraysan yihiin in loo duceeyo loogu duceeyo ilaahay roobka inuu u shubaa ay u jidaysan tahay ayaa waa cagsigii ay jidaysan tahay in ilaahay la weydiiso inuu abaar ku rido gaaladii iyagiina waa cagsigii istisqaa waa qaxdii inuu kuba rido gaaladii oo sababtu labadii qoloba nafci baa meeshii uguba suganoo gees marka la eego in dadkii muminiinta nafci baa qaxdigan iyaga kuwa cadowgooda helaya uguba suganoo ama markay shiddo iyo dhibahaysato way daciifayaanoo way tamar daraanayaanoo halkaa muslimiintii dee nafci baa uguba sugan jaanib kalena xataa iyaga naftooda ayay taasi nafci ugu sugantao markay dee jilcaan oo kale qalbigoodii baa dabcayo kibirkiiiyo isla weynidii iyo xaqdiidkii ay xaqa diidayaan baa meeshii ka baxayo waxaa la arkay dee inay aqbalaan oo waa kuwan rasuulka ilaahayba uba yimi iyagoo weydiisanayoo leh dee tolka ama reer mudar u ducee way halaagsameenoo iyagiiba halkaasay abu sufyaan iyo intay kaba yimaadeen bal markaa jaanibkaas bay ay tahay wejka la soo geliyey oo bal maalan ama markaa kol haddii dee ay jidaysan tahay bal markaa ay arrintani jirto in gaaladii laba habaaro in muminiintii loo duceeyo oo loogu duceeyo bal maalan ama dee suqyaha noqoto iyo wax kaleba taa jidaysankiisuna meeshii waa wax lagaba qaadanayo dee ah waa wixii muqaabilkii baltan bay tahy qaala ibnu abi zinaadi can abii hada kulluhu fi subx ibnu abi zinaad wuxuu yihi isagoo abihi ka warinaya abu zinaad markii horeba dee muqiirat bnu cabdiraxmaan alxisaabi baa ka warinayay ibnu abi zinaad baa xadiidka aabihiibuu kaba wariyo wuxuu leeyahy markan rasuulkii ilaahay uu ducaynayey ama uu habaarayay qoomkan kuwana u ducaynayey ee markuu ragcadda dambe kaba soo toosay qunuut bay ahaydee subaxay ahayd oo waqtigaasi subax bay ahayd walow deetani wax caarida ay ahaydoo markii dambe rasuulka ilaahay uu joojiyo xataa abu hurayre xadiidkiisaaba bal maalan yimi rasuulka ilaahay inuu subax u joojiyey ducadii oo muxuu rasuulka ilaahay ducadii ugaba tegay markuu dad weydiiyeen la yidhi miyaad ogeyn inay yimaadeenba nimankiiba ay yimaadeen rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uga ducaynayo waa kani waxay ahayd subaxaba ahaatee laakiin waa tii naasilada ama taa caaridka ah ayay ahaydee tii raatibada ahayd may ahayn tanna waa ku duceeyey dee qoobna waa u duceeyey qoobna waa habaarayay xdثna cثman بn abi shaybata qaal xadaثna jariir can mansuuri can abi الضuxى can masruuqi qaal anahu qaal masruuq baa wuxuu yidhi kuna waxaanayn cinda cabdilaahi cabdilaahi bni mascuud ayaanu agtiisa kuba sugnayn faqaala wuxuu yidhi ina nabiya nabigu salى اllahu عalayh wasalam lamaa ra'a markuu arkay min annaasi dadkii uu kaba arkay idbaaran khaasatan reer mudar jeedsi ay xaqin kaba jeedsanayaan oy ka cararayaan uu arkay qaala wuxuu yidhi allahuma sabcun ka sabci yuusufa allaahuma sabcun waa kollay ruwaadda ama barhkoodeen way dhacday oo riwaayo ahaan way tahay in laba rafciyo macnaa waxa weeyaan allahuma ilaahayow albalaau ama dee ashiddatu lmadluuba marka calaa haaulaai shiddada iyo waxaan ku weydiisanayaa iyo ciqaabtan ku weydiisanayaa waxa weeye kuwan sabcun ka sabci yuusufa toddoba sannadood oo abaaro oo isdaba gasho nebi yuusuf toddobadiisoo kale ah haddii la yidhaha allahuma sabcan ka sabci yuusufana dee waaba taasoo allahuma jcalhaa wey waa saynu soo maray waxaad ka dhigtaa waxaa ciqaabta iyo shiddadaas toddoba toddobadii nebi yuusuf oo kale ah fa akhadathum waxa qabatay sanatun abaar xasad baabiisay kula shayin macnaa dee markii roobadii i waayey xasad macnaa istasalad weeye waxba kamay tegin dhulkii wax nabaadoo ku hadhay maba jirto oo shay kastaba way tirtirtayba abaartaa dhacday faqaal markaas sidaasay xataa akaluu ilaa ay cuneen aljuruuda hargo hargihii markay dee wax kale la waayey ayaa haraggii la dubtay markaasay cuneenba walmaytata baktigii iyo waljiyafa waa jamcu jiifatin waxaa uray ee baktigii ayaa dadkii gaaja ay u geystay cuneenba wayanduru waa eegaya axaduhum midkood ila samaa'i xagga samaduu deeyayo fa yaraa wuxuu arkaya addukhaana qiiqoo macnaa araggoodiibaa dee gaajadii badnayd iyo daciifayoo iyadoon qiiqba jirin ama dee kollay marka dhulkuba abaaroobe waxaa ka kacaya gubaar iyo taasiiga uu noqdo samadii wax daruuro aanay lahayn taasoo kale midabkeeda bulugiya waxaasi wuu isbedelayaaye bal waxay u arkayaan qiiq ayay u arkayaan baynahum wa bayna asamaa min aljuuci gaajo daraaddeed fa ataahu abuu sufyaana markii eerheerku halkaa gaadhay ayaa abuu sufyaan u yimi faqaale wuxuu ya muxamedu muxamedow inaka adigu ta'muru waxaad amraysaa bidaacati illaahi daacada ilaahay iyo wa bisilati raxiimi qaraabada in la xidhiidhiyo wa ina qowmaka qad halakuu tolkaana way halaagsameen markaas fadcullaha lahum ee geesna way diidayaan oo kale geesna way garanayaan ducadiisiyo taasi in la aqbalayo wahum yunhawna canhu wayanawna canhu oo kale deba axada tafaasiir oo kale oo macnaa waxa weeye in dadkii iyadoo meelo qaarkood dadkii bay u diidayaan oy leeyihin ha taabanina waanay kaba dheeraanayaan de haddii laakiin labada damiir isku mid laga dhigana macno kale ayba noqon barhkood abudaalib bay kaba dhigaane bal waa kanoo way garanayaan imika arrintiisii dee waana kuwan haddana dadkii ka horjoogsanaya ee uba diidaye fadcullaha lahum ilaahay u bari qaala lahu tacala marka ilaahay baa wuxuu yihi fartaqib sug yowma maalin ta'ti ay la imanaya sidaa samaau samadu bidukhaanin qiiq mubeynin cad oo bayin oo muuqda ilaa qowlihi inakum caa'iduun oo dee waxa weeye dee ina kaashifu lcadaabi qaliila no oo dee cadaabkii muddo dee markii rasuulka ilaahay duceeyey muddo yar oo kooban baa laydinka kor yeelayaa dee dad mujrimiinaad tihiino macnaha dee wixiina waa ku laamaysaan kufrigii iyo kama waantoobaysaan yowma nabdishu lbatshata kubra bal adigu kolley xadiidku waa soo celcelin doonaa waa ka arqaan badan ay idinku qoran tahay halkan aynoogu horeyso maqsuudka weyne waa rasuulka ilaahay inuu habaaray qoomkaasoo uu abaar kuba habaaray waana xadiidkii bal matala markaasna xagga loo soo geliyey tarjamadana waa taa aan soo sheegnay oo kii hore ay wixii aan yidhi unbaa halkan imanaya laakiin xadiidkani bal sabab buu lahaa kolley sababta uu lahaana waxa ibnu mascuud markan eegno maha xagga rasuulka ilaahay ibnu mascuud isagoo kuufo jooga ayaa lagu sheegay nin meel ay magacaabeen oo xaafadii magaalada ka mid ah khaasatan reerreerna waa loo deganaaye reer la magacaabay jooga halkoodii oo leh dadkii waaninaya waanin waacidoo dad waaninayoo leh waxaa iman doonaa qiiq ayaa dee qiyaamadu markay dhawaato dadka waxa weeyaan dee waxa weeye adigu qiiq dee caam yeelayo oo bal muminiintiina xataa dhibi kaba soo gaadhisa kan kaliya waxyaala ayuu bal markaa sheegsheegayo qiiq dambeeya ibnu mascuud baa deeto intuu soo fadhiistay yidhi ku tiriyey arrintaasi takalluf inay tahay buu ku tiriyey oo aayaddii buu soo qaatay rasuulka ilahi sal kuma jir wamaa ana min almutakalifiin haddii rasuulka ilaahi in laguba yidhi saas dhaho anugu ruuxu markaa wixii uu cilmi leeyun ha u sheego dadkiiy laakiin waxaanu cilmi lahayn inuu sheeg sheego wax habboon maaha taas buu kaba dhigay markaasuu qisadan soo qaaday ujeedadiisuna ay tahay dukaankan suuratu dukaan kuba yimi waa dukaan tegey waa wax dhacay ee wax soo socda ma aha waa tegey kaasi abaartaasay ahaydba markaasuu soo qaatayba inaa kaashifu lcadaabi qaliilan taasoo bal haddii cadaabka kaa uu sheegayo ay arrintu ay tahay uu cadaabkii weynaa yahay dadka madib baa looga kor yeelaya kaa isaga kol hadduu yimaado lama kor yeelayo ee kan dee la kor yeelay wuxuu kaa abaartaas iyo xaalada dee dukaan markaasuu wado waa dukaanka ishoodii iyo gaajadii daraaddeed un kaba dhashay ee dukaan maaha markaa waa wax tegay bal markay arrintaasi iyo qaybta kale ay timaado kitaabka haddii a la idhaa ayaabay tahay bal saas waa sax oo waa kaa kuba fasirae laakiin dukaan kale oo waqtiga iyadna ashraadii saacadda lagu tiriyaa dambeeyaa ma jiraa kaas waaba kala dee waxaan filayaa ibnu mascuud aayaddan in lagu fasiro saa haba diido laakiin xadiid kalea yimiba oo ku daray waxyaalihii ashraadda saacadda imanayey bal waxa weeye inuu dukaano kuba jiro bal sifo kalaba lah ee imakaase ibnu mascuud qowlkiisu waxa weeye dukaankani waa tegay marka hadalkan uu raaciyey sababtuna taas bay ahayd baan leeyahay xadiidka ibnu mascuud uu sheegay qaybana way noogaba maqan yihiin marka halkan inoo dambeeye falbadshatu yowma badrin inaa yowma nabdishu lbadshata alkubraa aayadiina waa suurad makiye markan ilaahay leeyahy qabashada adag maalintan qabanayno waanu ka argudanaynaa maaha cadaabkii aakhire iyo taas maaha waa ciqaabtii beder ku dhacday iyo leyntii la laayey waqad madad way tagtay adukhaanu qiiqi walbadshatu wallizaamu fasawfa yakuunu lizaaman tii iyaduna iyo wa aayat ruumi aayaddi ruumi umuurahaasoo dhambi waa umuuro tegay wax soo socda maaha aayat ruumna wuxuu wadaa qulibat iruumu fii adna alardi wahum min bacdi halabihim sayaqlibuun taas ayuu leeyahy iyaguna waa wax dhacay markaa hore iyaga laga adkaadayna rasuulkii ilaahay weli intii maka joogay ahayd markii dambe iyagu ay adkaadeenna waqtiyadii xudaybiye bay ahayd oo iyaduna rasuulkii ilaahay oo jooga ayaa dee arrintiina ay dhacday oo bal maalan taas reer furus iyo reer ruum oo islaynayay markaa taasna waa wax tegay buu leeyahay fa sawfa yakuunu lisaamanna beder iyabu kuma fasiraya isagu taasoo in badshadanna yowma nabdishu lbadshata alkubraana waa beder dukhaankuna fartaqib yowma taati samaau bidukhaani mubiina waa arrintaa abaartaa dhacday taas buu leeyahy waxyaalahaasi waa wax tegee ruuxu wuxuu aqoon u leeya ha sheega wixii kalena haba yidhaaho uun dee ma garanayo iyaanu isku kalifin oonu iskaba dhexgelin hadalkiisu ahaa weeye xadiidka weli baabu su-aali nnaasi limaam alistisqa idaa quxituu wey hadakani baabu su-aali nnaasi dadku weydiisiga ay weydiisanayeen alimaama imaamka alistisqa inuu dee ilaahay baryo roob dalbo taas idaa quxidu marka la abaareeyo ama ay abaari asiibto taas buu baabkeedii yahay quxidu macnaa usiibu bilqaxdi wey dadku weydiisiga ay weydiisayeen imaamka ay uba imanayeen si ugu duceeyo ilaahay uu baryo ilaah baa dee waxaan kor yeeli kareen xadaثna cمر بن علي qال xadaثna أbو qتyبة qال xadaثna cبدالرحمن بن cبداللahi بن ديناr عن أbيه qاaل سمعت بن cمر yتmثل بشhعر أbي طاaلب bal xagga سنadka koley cمر بن علي waa alfalaas oo lixda qolooyinkan usuusha dhammaan sheekh buu yahay ama sagaal sheekh oo ay ku kulmaan buu kaba mid yahay أbو qtaybana slm بن qtayba la dhaha shacيiri nin markii dambe basra dega asalkiisu reer khuraasaan haba noqdo muslimuun mooye intooda kale waxbay ka wada wariyaan kolley bukhaarina siduu xaafid yidhaah saddex ama afar xadiid buu kuba leeyahay waa sida uu xaafid yidhaaho aimo kala duwanna way tawhiiqiyeen xaafid isagu saduuq buu kaba cabira ninka cabdiraxmaan ibni cabdillahi ibni dinaarna kolley horeynu usoo maraan filayaa nin kalean kuba sugan yahay ama aimo kala duwane ay daciifiyeen inuu yahay baan hore usoo sheegnay taasba weeye bal xataa daara qudni baaba yidhaahaa akhraja canhu lbukhaariyu wahuwa cinda gayrihi daciif fayuctabaru bih bukhaari baa wax ka soo saaray laakiin dadka kale agtooda daciif buu kuba yahay waxa weeye markaa ictibaar buu geliya ujeeddadu xadiid asala uu keligii warinaya kolley xadiidkaasi ma sugnaanayo isagu keligii laakiin markuusan oo kale cid kale oo la wadaagsatay ay jirto cid kale ay xadiidkiisii xoogayso ictibaar shaahid iyo mutaabaco waa noqdaa kolley bukhaari abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i baa soo raaca muslim iyo isaga kitaabkuma laha waxaana sheekhu raximah ullahu tacala nin kala kaba dambeeya oo cumar ibnu xamse laydhaa inoo soo socda isaguna waa nin dee waxa weeye aan leenahay waaba daciif isaguna oo aalu cumar ibnu lkhadaabba ah laakiin maxaa jirta dariiqa cabdiraxmaan iyo dariiqan kale iyo way isxoogeynayaanoo xadiidku wuxuu inoo noqonayaa noocan saxiixu labuu noqdaa saxiix lidaati iyo saxiix lighayrihi saxiixa lihayrihina xalayna malaa mid ba inooguma jire waa kaa majmuucu duruq xadiidkii saxiix ku noqonaya markaa dariiqan aan hayn iyo dariiqa ka dambeeya markii laysu geeyo ayuu xadiidku jaanibkaas saxiix kuba noqonayaa waa se uu sheekhu raximah llahu tacaala odhan doono ee bal haddaba muxuu yidhi cabdullaahi ibnu diinaar waa cabdiraxmaan baanu sheegaynaa hadalkeena waa cabdiraxmaane axaadiida uu warinayana xadiid dambeeya oo meel dambeeyaaba kuba jira axaadiidii bukhaari uu kuba naqdiyey xaafidu casri daraquni oo kale iyo xadiidka sagaal iyo soddonaad marka axaadiida boqol iyo tobankaa ee xaafidna uu markaa muqadimada fatxulbaari kuba soo ururiyo xadiidka sagaal iyo soddonaad weeye waa axaadiida lagu naqdiyaabuu kaga miliye mala xadiidkaasna waaba la gooni noqday wuxuu uhi qaala samictu bna cumara ina cumar baan maqlay cabdillahi bnu diinaar baa leh oo yatamahalu isagu ku inshaadaya waa qaadayay weeyaan oo dee miaal ahaan ama inshaad ahaan iyo beydkiiu tirinayay bishicri abi aalibin wa abyada yustasqa lhamaamu biwajhihi himaala lyataama cismatan lilaraamili bal xadiidka kalaan raacinayaa si waayo waa mid keliya waa dariiqa leynay wuu xoogaynayaa markaa waxaa dee tamaulkan ama inshaadkan ibnu cumar keenayna markaas ka dambaan kuba arkaynaaye waqaala cumaru bnu xamzata waa mucalaq halkani marka bukhaari rijaashiisii tooska maaha waa rijaashii tacliiq own oo isagu bukhaari ninkan waa nin daciifaan idhi bukhaari waa tacliiq san oo kale ah axaadiidiisii markaa usuushayd kama wariyo rijaashiisii laguma darayo dee lalahaa bal matalan warintiisan uu wariyey baaba ama taqwiyo keenaysa ama laguma bushin lahaa marka taas ay noqoto kolley muslim iyo abu daawud iyo tirmidi iyo ibnu maajahna way sooba raacaan ee xamzaha waa cumar ibnu xamza waa cumar ibnu xamsat ibni cabdillaahi bni cumar ibn alkhadaab weeye waa ali cumar buu kaba mid yahay xadiidka ayuu ka warinayaa xadaanaa saalimun waa adeerkii waayo xamsa waa ina cabdillaahi bni cumar saalimna waa ina cabdillaahi bni cumar can abihim wuxuu yihi cabdullaahi bni cumar rubamaa waxaaba dhacaysay dakartu inaan xusuusto qowlo shaaciri waa tamaulkii ninkii shaacirkaa qowlkiisii qowlku wuu inoo soo socdaa walxaal ana anduru anigoo eegayay ilaa waji nabiyi sala allahu calayh wasalam yosasqi waa halkan meelaha maxalushaahidku oo dee weydiisigan kolley waqtigan isasqayna su-aal baa timi la weydiisay si axaadiisyada kaleba inooguma imaanaysa jumcada aanuguba soo aragnayoo tan buu usoo qaataye isagoo ilaahay dal weydiisanaya inuu dadka waraabiyo oo famaa yanzilu aan dhaadhac ahayn waa mimbarkii uu ku taagnaa xataa yajiisha ilaa uu buuxsamo kullu miisaabi oo dee uu isagoo dee dareeraya kullu miisaabina majaroor kasta macnaa intaa uu mimbarka ku taagan yahay ilaahay aqbali jiray markuu ilaahay aqbalo ayaanu mimbarkiiba kaba soo dhacdhacayn ilaa mujarooradii oo dhami biyo badan ay imanka ay kaba yimaadaan laftiga jaashana oo marka la eego ficilku haddii la yidhaha jaash alwaadi waa markuu waadigu ama dooxi buuxsamo aba la yidhaha jaashat alqadru haddii la yidhahdo dheerku markuu aada u karayo aba la yidhaahaa imanka jaasha shay-u idaa taxaraka macnaa waxa weeyaanu biyo badan baa ka soo dhacaya weeye miisaabkiio ama majarooradii haddaba muxuu leeyahy shaacirka qowlkiisu oo wuxuu leeyahay in shicirkan horaa loo yidhi rasuulka ilaahayna wuu ku tacalluqsan yahay beryihii dambe markaa rasuulka ilaahay san oo kale isagoo mimbar ku taagan allahuma asqina uu yidhaaho ee markiiba iyadoo cirku saafi uu ahaa daruuri intay timaado aanu mimbarkii kaba soo dhaadhicin ilaa uu jirhkiisiibana isaga qooyo garhkiisii biyo ay kaba da-aan oo miisaabyadiina ay biyo kaba buuxsamaan ayuu xusuusanayay beydkan ah wa abyada yustasqa lhamaamu biwajhihi himaallalyatama cismatan lilaraamili wahuwa qowlu abi aalibin abi aalib qowlkiisii bay tanwe kole abu aalib waa rasuulka ilaahay adeerkii salawaat ullaahi wasalaamu calayh baydkuna qasiido dheer oo malaa boqol gaadhay ayuu kaba mid yahay oo kutubtaa siiradu khaasatan ibnu hishaam oo kale iyo in marka la eego albidaaya wanihaaya qeybta siirada ibnu markaa kathiir iyo ay soo arooriyaan ama inteeda badan ay soo arooriyaan oo qasiido dee aada iyo aad marka la eego kalaamkeeda iyo si ay tahay iyo taa kolley qasiidadana wuxuu tiriyey markii ay dee quraysh dee rasuulka ilaahay inta laba soo diray ay dee dhammaantood gees ka wada noqdeen ay laba coloobeen ee markii dambena ay xisaarka iyo taas ay sameeyeen oo kale ayuu qasiido dheer tiriyey qolooyinkiina sharaxaysana waxoogaa muqtadafaada uu kasoo qaadqaaday oo beydkana beydkii laba socdaya uu kaba mid ahaa ayuu waxa weeyaan sharaxu soo qaadayaa meelo qaarkood waan idin sixi doonaa waayo meelo qaarkood baad moodaa taase ee cibaaradu waa abyada istasqa alqamaamu biwajhi iyagii waa kuwaa lahaa markii hore noo dhiibaa bay yidhaaheen oo cid kala korso de waa kuwa doonayay inay dilaan oo kale markaasoo hadal kaba bilaamaya walamaa ra-aytu lqowma laa wudda fiihim waqad qadacuu kula alcuraa walwasaa'ili waqad jaaharuuna bilcadaawati waladaa waqad daawacuu bal qasido dheer buu tiriye qasidadii maxaa kaba mid ahaa beydkan baa kaba mid ahaa beydkan bal waa abyada waxaan iskaba icraabana inagoo nasbino waayo beydka ka horeeyey baa ah wamaa tarku qowmin n iyagu fara ka qaaday leeyihin wamaa tarku qowmin muxuu yahay qowm ama dad tegitaankooda ay ka tagaan la abaa laka aabba malihida sayida nin sayida rasuulka ilaahi buu ujeedaa sayidkaasoo yaxuudu adimaara dimaar waxaa la yidhaha waa wixii ruuxa ay laasimtay inuu ilaaliyo dee uu xafido ay ku laasimtay isagu ilaalinaya dimaarkii oo waxa weeya yaxuudu dimaara hayra darbin muwaakili halkaa waa saxan doontaan marka dambe adii tilmaam doone isagu ah ruux dee waxa weya ama afxun aan ahayn oo arrinkiisa dad kale u dhiibto ku talagalo isagu ruuxaan wax qabsanba aan ahayn markaasaa deeta muxuu yidhiba beydkaasaa waxaa la socotay laa abaa laka sayidan kol hadday nasfisnayd waa abyada maxaa uu yahay ka tag laga tago ku cad oo yustasqa alqamaamu biwajhihi macnaa laguma dalbayo oo lagu waraab dalbayo ama dadkii dee wax weyn qamaamkiiyo daruurtii wejigiisa kolley waxay soo naqliyeen qiso waktigii cabdimudalibba dhacdo rasuulka ilaah oo yar oo kale oo intasan oo kale bal waxa weeyaan ay abaaroobeen bal dee makhaayishii iyo waxyaalihii sifaadkii oogii ugaba muuqdayna inuu shani weyn yeelanayaabay ahayde intuu soo qaaday isagoo dee roob ay doonayaanoo ilaahayba waraabiyey ee haddaba yusasqa alqamaamu biwajhihi macnaa lagu waraab dalbo qamaamkii dee adigu dadkiibaa iyagii dalbaya weydiisanaya oo way ku roob doonayaan wejigiisa imaallyataama waan iska nasbinayaa abyadadii baan aan markaa ay noqonaysaa oo dadkaa iyagu agoomaha ah kaa isagu mawcilkooda ah kaa u gargaaraya u kaalmaynaya isagu ahoo cismatan lilaraamili araamil jamcu armalatin waa inta badan kolkolka dakarkana waaba la yidhaah mahweynaydaa aan ninka lahayn ee faqiirada ah kuwaasna u ah wax ilaaliya xafida iyaga dhowra oo waxtara nin sifadiisu taa ay tahay faraa ka qaada iyo taasi ma imanaysa buu yidhi oo dee waxaa kaba horreeyay oo kale abyaadda uu halkan soo naqlinayo inuu yidhi kadabtum wa bayt illaahi nubza muxamadan walamaa nudaacin xawlahu wanunaadiri wanuslimahu wanuslimuhu xataa nusaraca xawlahu wanudhala can abnaa'ina walxalaa'ilo been baa sheegteen beydka ilaahay baan ku dhaartee nubza muxamadan muxamedun baa aayarna laga qaadiyo nalooga qaalib noqon nubza bacna waa nuslab wanuqlab muxamadan walamaa nudaacin xawlahu wanaadi anagoo hareerihiisa dee dadkii kale nuusaynay aanaan dee iswarmayn oonaan leebab isku ganin oonaan dagaalamin oo welibana muxuu yihi wanuslimu been baa sheegtayn inaanu dhiibi doono xataa nusaraca xawlahu ilaa anaga hareerihiisa nala wada dhibo oo wanudhala can abnaa'ina walxalaayila ama wanadhala aan ilowno inamadayadii oon gaadhna xaalada nimadayadiiba aanaan xusuusan iyo dumarka iyaga xalaayil waa jamxali heerkaasi iyadoo taas in aayar maxamed la qaadan ama ay cidi waxyeeli taas been baa sheegteen hadday taa idin latay qasidadu kolley way dheertahay waa qasido kolley qiiro badanna lahayd waqtiyadaas ahayd in kolkol si cabdimanaaf uu qoladoodii si gaara ulaba hadlay umuuro badanna uu kaba warramay bal taasba weye haddaba wuxuu leeyahay rasuulka ila hadalkaas abu aalib baa yidhi maka ayay ahayd rasuulkii ilaahay intaan usooba hijiroon bay ahayd laakiin muxuu xusuustay rasuulkii ilaahay oo inta la yidhi ilaahay noo bari markiiba ilaahay roobkii uu shubay biyii meel kastaba ay gaadheen ayuu xusuustay beydkii waa abyada istasqa alqamaamu biwajhi markaasuu ibnu cumar oo kale taasuu beydkii baa xusuustaa hore weeye halkan leeya waan idiin saxayaa bal qolooyinkiina fatxulbaari haysta in kolley yaquulu fiiha yaquulu fiiha qasida dee kolley kutubteedii asalka idna ula laabantaan kuwa idin tilmaamaya kama midtay baa mudan eh laakiin cibaara aniga i taalla wa thawrin waman arsaa habiiran makaanahu liyarqaa kollay adiga nuskhadayday kaba dhacsan tahay qaafkii iyo aliftii baa dhacsan dee sayada u qormaysay waraaqin liyarqa fii xiraain wanaazilin arrin kaloo aada u muhiimaa jirto beydkaas ah meelaha ugu dambeeya wamaa tarku qowmin laa aba laka sayidan yaxuudu dimaara bayna bakri bni waaili maaha hadalka kuma jirto qasiidada maaha waa taas ee waxay ahayd wamaa tarku qowmin laa aba laka sayidan he yaxuudu dimaara hayra darbin muwaakilin oo halkaas bayna bakrin waaili waa hayra darbin muwaakilin taasba weeyo waa inaha iyar muuqday waa yaluudu bihi lhullaaku halkaasna alhallaak dee hullaak baa aqrinaysan waa jamcu haalikin yaluudu bihi lhullaaku min ali haashimin fahum cindahum fii nicmatin wa fawaadilin xdثna الxسن بن محمد qال xdثna محمد بن cبداللahi الأنصاaري qال xdثnيi أbي cبداللahi بن المثنى عن ثمامة بن cبداللahi بن أنس عن أنس bal xسن بن محمد maanta waa kanoo محمد بن cبداللahi ayuu u dhexeeya محamed بن cبداللahina waa sheekhadiisa waaweyn sheekhuna marar kala duwan buu kaba wariyaa isagoo aan waasida aanay udhaxayn ee laakiin kolna waa kan waasida kagaba wariyey maxamed cabdilaahi inta ka dambaysa o dhan ilaa anas la gaadhayana waa usro keliya waa reer anasun waayo maxamed ibni cabdilaahi aabihii cabdulahi ibnu musanaa laydhaa marka cabdulahi ibnu musanana xadiidka ayuu kaba warinayaa waa humaamat bni cabdilaahi bni anas ibni maalik buu kaba warinayaa musanahaasna waa musana ibni cabdilaahi ibni anas weeye marka bal waa qoys keliya un qolooyinkani kollay zakana way kuba iman doontaa iyagoo sidan ah waayo xadiidkii asnaafta zakada iyo xoolaha waxa lagaba bixiya kaasi kuma sugnaa waa dariiqii laguba warinayo bukhaarina uu dhow malaa tobaneeyo goor meelo keliya isku dhowdhow uu ku celceliyo sakee wuxuu yihi haddaba ana cumar bna alkhadaabi radia allahu canhu kaana wuxuu idaa qaxaduu ama quxiduu way markay abaaroobaan abaare ay asiibto istasqaa bilcabaasi dee waa rasuulkii ilaahay adeerkii weeye waa aalu beytkii waa dadkii ahlu khayrka ahaa waa isagoo dee ducadiisa iyo taa ilaahay kuma weydiisanayo wuxuu ku waraabdalbi jiray cabaas ibni cabdilmualib buu ku waraabdalbi jiray bal siduu ugu waraabdalbayaana waa isagoo markaa ay baxaan isagii odhanayay kacoo ilaahay noo bari oo ilaahay roobdoon inoo weydii roob inoo weydii taas bay ahayd waa shafaacadiis iyo taa faqaala wuxuu odhanaya waaba tan eh kollay tani waxay dhacdayna abaartii aada u xumayd ee ramaado la baxday sideed iyo tobankii hijirada taasee adigu dee mashaqada adigu dhibta weyn lahayd ee xijaaz oo dhan ama mandiqadaas oo dhan caam yeeshay walow gurmad badani dee shaam iyo masar iyo meelo badanba cahdigii cumar bay ahayd ee uu kaba yimi caamkii ramaado laba baxee allahuma ilaahayo inaa anagu kunaa waxaanu ahayn natawasalu ilayka kuwo kugu soo dhowaado kugu tawasula binabiyina nebiga yagii fatasqiin oo dee markaa abaar aan noqoto rasuulka ilaahay baanu umeynaynay isagaan odhanaynay ilaahay noo bari markaasaadna waraabinaysay waina anaguna tawasalu ilayka waxaan kugu tawasulaynaa oon kugu soo dhowaanaynaa oo wasiiladayada iyo qurbadayada bicami nabiyina fasqinaa na waraabi nebiga iyo adeerkii oo na waraabi kollayna riwaayadka qaarkood sida kuba yimi cabaas inuu kacay oo bal maalan duceeyey ilaahayna subxaanahu watacaala markiiba ducadii uu aqbalay abaartiina dadkii uu kaba soo jabiyey bal taas bay ahayd kolley riwaayaadkaas iyo waxyaalaha meesha yimina waxaa eegi doontaan qolooyinkiina sharaxaysa waqtigiiba aba dee aynu casharkiiba haatan waqtigiisi gaadhay bal muhimku waxa weeye xadiidkii baabu su-aali nnaasi limaama ayaan kuba jirin ay baabkii u dhigtay axaadiidana kuma sugna su-aalu lnaasi limaama midna kuma sugna ee halkaas dee yustasqa laqamaamudan dee inay cidda wax dalbaysaa waa dad dee ciddii ay kaba dalbaysay inay imaamkiibaa kaga mid aha waa kana kuna xusuusay axaadiidii nooba dambaysa ama inoona horeysay oo ah rasuulka ilaahi in looba yimi oo layihi isagaana imaamkaaya ilaahay noo bari taas baana istisqaani ahayd waaba kaa lahaa rasuulka ilaahay baa arkoo yastasqi dee istisqaahna waxaa keenay dad codsigii iyo dalabkii dadka waa halkaa halkan kalena amiirkii walow uu ahaa iyo imaamkii cumar ibnu alkhadaab isaga arrintiisii bay tani kuba dhacday isagii baaba faray oo kale baahidaasni markay timi oo bal markaa jaanibkaasna munaasabadu way tahay ee laakiin dee axaadiid kala sariixsan ayaa kitaabka inooguma wada sugan inoona iman doonta barhkoodna aan jimco iyo aan kuba soo marnay waana inoo socon doontaa biidn illahi tacaala axaadiidii sisto allah subxaana wa tacala aclam aclam